tababarkan uusa dareeray muddo sadde maalimoode iyo weyba laka baradayo hoojoogka warbaahinta iska dheelitirnaanta gaar ahaan bilaanta sidii korlanka qaadan lahay codadshoo waaniyo waxaan ku dhex muuqdan lahayeen barnaamijyada ah iyo sii dhiyaayaan iyo weliba lanqobada ee agaasimyaalka iyo tafatirayaalka warbaahinta magaalada baydhabo aqoon iswadaarsigun diiradda laka saaray ee qodobo sharduban oo kumid eta eelwareedka iyo weliba iska dheelitirka riidan habeynta siyaasada tafatirka muhiimada matalaada iyo hoojinta duurka bilaanta iyo weliba ku qeybgalay waxaana kumid ee agaasimyaalka iyo weliba tafatirayaalka ka howlgalow harumo warbaahinta magaalada baydhabo gebagabadii tababarka iyo weliba ku qeybgalay wasiirka wasaarada warfaafinta iyo gudoomiyaha ururka suxufiinta koonfur galbeed waybana meelasayti koreyntii ku hadalana agaasimaha raadiyo baydhabo xasan cali hafow iyo gudoomiyaha ururka suxufiinta koonfur galbeed muxudiin xasan maxamed xusne iyo oona sheegeen inyo hoojiyi doonaan sidii bilaanta awoodlan sii lahaye islamarkaasna lanku qeybgeli lahay dhammaan barnaamijyada lasii dhiyo idaydaan mahadsanyiin tababarka walaalku hadale waxay hayaanaa inay gabdho iyo kuriita ama la ero magalka bilaanta haddii la era leinsaman aada goobta shaqada iyo banaanka walaalaa ku goobda shaqada naftirshe saaslamada ini magali balaan liinin shalqaadne haddii xoog liin baahanyi lamada dhanabo intii laku helo koro xoog laha ku gobada ini haddii halkhabiir oo magali hobalaal halkhabiir balaan ina laha ka dara saliin dareema ini magali balaanba xoogtiyoo laha gudbiyahaya haddii baahidii oo laha gudbiyahayona saaslamada xoogtiyo la hela way in badan laku dhawaajiyey dadka fil laga rooga way caddeeyaysay inay challenge badan jara laakiin isdhowlijiyey sanad kasta inay inta kohoyto wayba suurtageliday inay weli korlahan ka haayo wacyigelin fayra la helahaya tababarayaasha iyo ero tafatariyaasha iyo agaasimiyaalka wale inta ku helaana harunta shaqada haba lakanaayo laka dabaqa taas wayba sahlay inay gabdhoo ka dhiiradaan goob shaqa bahaan bilikuri galaya gala taasna wayba sababtay tababaradan joogtada isdowlijo ee ankumaadnagaana tabaftarayaasha dadkii u sareeyay madaxda warbaahinada magaalada baydhabo in tababar loo qabto qaabka awoodooda maamul shaqaalahooda sida ay cadaalad ay u falaan isku dheelitirnaanta marka laga hadlayo rag iyo wiilba ee saxafiyiinta ah iyo sidoo kale xogaha iyo dhacdooyinka bannaanka laga tabinayo naftarkooda in maxaa la yidhaahdaa ragga keliya aan la beegsan oo fursadaha dumarkana in la siiyo sababtoo haddii gabdhaha ay ku yaryihiin warbaahintu waxaa adkaanayso in gabdhaha ama dumarka bannaanka sheekooyinka laga samaynayo inay yaraadaan ilaan gabadha waryaha waxaa u sahlan in xagga haweenka ay wax ka sheegto oo wax ka tabiso laakiin wiilka saxafiga ah sida ragga uu wax ugu keeni karo xog u weydiin karo o ula fariisan karo waxaa laga yaabaa inay ku adkaato in dumarka sheekooyin ay ka sameeyaan waxyaabaha qaar waa arrimo xasaasi ah oo gabadha le looga sheekayn karo marka marka la leeyahay isku dheetirnaanta warbaahinta ragga iyo gabdhaha marka lagu leeyahay arrimahaas ayaa qayb ka ah dhinaga kale wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed maxamed ibraahim bilaal iyo weyba usa bogaadiyey tababarka u socoona kala tali iyo gabdho la hoojiye waana la badiyay tababarada noocan ee marka in tareeninada noocaana la qabto oo iskugu imaano oo mataqaanaa dadkeeni la tababaro waxaan ilaahay ugu mahadinayna waay waana ku faraxsannahay waxaan u mahad celinaynaa marka organizationkii soo agaasimay s w j oo hawshaan qabtay somaali woman somaali journalism woman aada umahadsantihiin gabdhaha in kaalintooda la siiyo ayaan u malaynaya inuu ahaa tobiga markaas laga hadlayay gabdhaha runtii waa mujtamaca barkiisa waay welina waxaa la yidhahda ragga iyo dumarka waxaa daacadnimada ku badan tahay gabdhaha dumarkaa daacad badan waxyaalaha la ogaaday ka mid tahay beryahan dambe marka marka in gabdhihii kaalintoodii la siiyo oo la xoojiyo oo warbaahinta ay kaalin ku yeeshaan hadda shan iyo toban qof oo agaasimayaal iyo tafatirayaala tihiin oo warbaahinta ka howlgasha magaalada baydhabo laga keenay haddii gabdhaha waa idinku yaryihiin marka waxaa la rabaa gabdhaha inaan soo kordhino oo gabdhaha kaalin la siiyo taasi waa qodob qodobka labaad gabdhaha iyo qaabnololeedkooda iyo siay u nool yihiin dumarka iyo xaaladaha ku gaarka ah siduu agaasime ee gudoomiye sheegay muxidiin waaye iyagaa is yaqaana ma og tahay waxyaalo badan oo adiga aadan geli afaaro adiga aadan geli karin ragga aysan geli karinaa jira marka afaarahaas gabdhaha ku fiican gabdhihii loo diri lahaa haddaan la haynin iyadana meeshaas waxaa nooga xumaanaya